hay-adda Ifraax Foundation oo ay taageero ku helaasi Global Media Campaign waliba iyo wacyigelin ka saabsan gudniinka gabdhuhu ku sameeyaan hana ku mid eh kaalmoonka ka yaalan duleedka magaalada muqdisho wacyigelintii waliba ku qayb qaadaya hano ku dareeri baarkacyaalka kaamamka magaalada muqdisho iyagoona lagu wacyigeliyay dhibaatooyinka usleeya gudniinka hanraabtan ku tirsan hay-adda ifraax foundation iyo qayb ku haaye hanraabta wacyigelinta ku sameeyey kaamamkan
meeshaa tagtiigna waxaan rabaa buraarujintaas inaa gaarsiisiinaa la rabaa aniga ilaa baydhabo ilaa buurha kaba meel aan gaarsiinin maleh wixii naga dambey dhan waa u sheegnay idankana wixii tolkiin ahoo idinka dambeeyo inaa u sheegtiinaa la rabaa ilaa dadka kale meelay ka imaadeen oo maanfaadama iida ee maaragta wacyigelinta wax badan samaynaysa waxaa anag waxaa sheegaynaa waxaa ognahay bis adinkana waxaa waxaa anag sheegayno inaa maaragta aad ku dhaqantaan si ilaahay ka cabsi ee waxaa waaye gabadha dhimanayso nololee leedahay mustaqbalka waddankan waxay ka naqi kartaa haddaa adi badbaadinin ee u dhimatay iyadoo dhiigbaxaysa foosha dhib waay haddana iida keligeed ma dhimaysa iidii cunug waa isla dhimanayaan waxa laga badbaadi karo oo hadduu ilaahay qoro inay noolaa hayso oo laga badbaadi karo waay waxaa dhacday gabdhaha markii oo maaragtay la geeyo maxaa la yidhaha isbitaalka waa lagu qalaa markii la dhaho inay soo orodo ee tiraahdo ma rabi in lay qalo oo maaragtay ay soo cararto laakiin hadda waxa waaye in maaragtay maamfaalmo ee idin hagto ee idin dhahdo meeshaasaa waxaas yaallo meeshaa maaragtay caawinaad laga helaa ama mataqaanaa isbitaalka hala geeya ee idin dhehayso waa ku faraxsanahay inaa maaragtay maamfaalmo ee noqotay qofka hoggaanka ugu sareeyo oo annagana hogaaminayo oo nagu maaragtay raacay in maaragtay wacyigelinta la sameeyo sheekh shariif ibraahim oo ah imaamka masjidka iimaana degmada waaberi yaa useena qeyba ku haaye wacyigelinta gudniinka
waa runtii caado aad u xun wey in gabadhii marka la gudahayo oo jirkeeda oo qalabkeeda xibinkii taranka kulli la jarjaro oo la toltolo waa wax aad dhibaato ula wey waa nooc min atacdiib waa ciqaab oo ka mid ah maarata gabdhaha la ciqaabahayo weyo gabdhihii sakiirka ahayo masaakiinta ahaa oo sidaa xun loo gudahayo caqliga fiicanna ma ogola diinteennana ma ogola maxaa waa dulmi dulmi weyan waa gardarro gabadha xibintii ay ka raaxaysan lahayd xibintii ay ka maarata ka kaadin lahayd ay ka dhali lahayd ay ka ninkeeda iyo arooskeeda ku gali lahayd in wixii dhan la burburiyo waa nooc min alfasaad ka mida wey walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha ilaahay uu leeyahay rada ilaahay ha fasaadinin in allaha laa yuxib اlmufsidiin dadka wax fasaadiyo ilaahay ma jecla marka diinteena islaamka dulmiga raallika ma ah
gudniinkan laka sameeyo hoonraabta yaa hay-ado ku shaqeeyo armoosaya sanad walba waliba diiwaan geliyayna boqolaal dhimashe oo yoon dhimadayana gudniinkaas dartiisa